haddaan ka soo qaado annagu hadda khadar wax xiriir oon leenahay ma jirto ma naqaan meelay ku taallo xiriir lama lihin atam oo abuuray dhibaatada galgala ka jirta unba hadda ay haysaayoo howsgaraysaayo ay dhaqaale iyo ku bixisaa maaragtay wax kaloo naga jirahay ma jiraan xiriir ganacsi ma lihin xiriir kale oo ma lihin dowladda imaaraadka carabta iyo sacuudiga imaaraadka carabtu maalan d b world baan ka hadlaynaa hadda cidda dhisaysaa imaaraad weeye dabcan waxaa ka dhacay waxaa isqabtay galmudug madaxweynaheedii gudoomiyihii baarlamaanka madax ku-xigeenkii aragtiyo kala duwan bay qaateen fikrado kala duwan bay qaateen waxaa la rabaa marka saas inay tahay inaan dhan la raacine oo yacni waxaa dhacday isla markiiba dowladda federaalka waxay soo saartay xaashi odhanaysa niman baa shiray xildhibaana waxay yidhahdeen waa rida madaxweynihii daqiiqada kabacdi amase waxaan isleeyahay saacada kabacdi isla markiiba dowladda federaalka xashay soo saartay ay ku taageerayso go-aankii waxaas waxa loo baahan yaha maaha